sayma rooba uulaa ma saaro subaxdiina mayay daay soo daashay dhibicdiisna sayma rooba uulaa ma saaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibicdii sidoodan kalgacal arbisaafiyo wacan idinku soo salaameen soomaaliyay ma nabadba muqdishoy ma nabadba kismaayoy ma nabadba baydhaaboy ma nabadba sidoodan galgacal arbisaafiyo wacan idinku soo salaame kegow ma nabadba marka cadday ma nabadba juharey ma nabadba
asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu meel walba aad joogtaan inse walba maqalka reediyo gacdaad idiin soo gaaray dhegeystayaal ha kusoo dhawaataan barnaamijka subax wanaagsan mara kale ismaqal wanaagsan meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal barnaamijku waa barnaamijka subax wanaagsan reediyoga cadaada ayaad ka dhegeysanaysaa taarikhda waxay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha sebtembar labada kun koo iyo labaatanka barnaamijkan waa barnaamij tixnaan oo noqon doono hadduu rabbi idmo markii laga reebo maalinimada jimcaha barnaamijkan oo afarlaatanka saac lasoo dhaafay aan xaafadaha magaalada cadaado iyo dhegeystayaasha meel kasta ay naga dhegeysanayaan iyo meel kastoo codka uu kaasoo gaara reediyoga cadaado aad warbixin naga sii doonto xaaladaha markaas xaaladda degmada- degmada aad joogto ee aad naga warbixi doonto mar kale waxaan leeyahay dhegeystayaal barnaamijka intaa wada ku jira waxaan la socodsiinaya anigu shaafici sheekaya farsamada waa sharmaan ka suulay soo dhawaada
sidoodan kalgacal albisaafiyo wacan idinku soo salaameen
subax wanaagsan subax wanaagsan intee sariirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan intee sariirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan subax wanaagsan intee saaka samaa ku toosto dantoodu soofi allah u siyaadje subax wanaagsan intee saaka samaa ku toosto dantoodu soofi allah u siyaadje subax wanaagsan subax wanaagsan subax wanaagsan intee sariirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan intee sariirka waa hagaaga mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan leenahay subax wanaagsan ee barnaamijku waa barnaamijka subax wanaagsan reediyoga cadaada aad ka dhegeystaneysaan dhegeystayaasha afar labaatanka sac lasoo dhaafay ayaa warbixin naga kooban naga sii doontaa halka aad ku sugan tahay ee aad naga dhegeysanayso isku socodka gaadiidka waxbarashada caafimaadka iyo adabeynta ugu dambeysay Ee, dhegeystayaasha barnaamijka waa barnaamij aad u xiiso badan dhegeystayaasha cibir lix hal afar afartan iyo lix sagaashan saddex iyo labaatan ee barnaamijka qayb uga noqon kartaa dhegeystayaashan mar kale celiya barnaamijka waxaa qayb uga soo noqon kartaa cibir lix hal afar afartan iyo lix sagaashan saddex iyo labaatan adigoo fariimaha iyo sidoo kale wicitaankaba uga soo qayb qaadan kara markaas dhegeystayaasha reediyoga cadaada naga dhegeysanaya meel kastoo aad joogtaan ismaqal bana- wanaagsan barnaamijkuna waa barnaamijka subax wanaagsan barnaamijkaasoo ah barnaamij aad maalin walba aad ka dhegeysan doontaan subax walba reediyoga cadaado marka saacaddu soo gaarto labada iyo barka subaxnimo barnaamijkaasoo dhegeystayaashu mar walba xaaladda degmada ay joogaan iyo xaafadda ay joogaan iyo tuulada ay joogaanba in reediyoga cadaado ay naga dhegeysanaya sideed sideed dhibic shan dhegeystayaashu ay nala soo wadaagi doonaan xaaladda caafimaad sidoo kale hadalhaynta ugu dambeysay afar labaatanka saac ee lasoo dhaafay Eh, dhegeystayaal mar kale waxaan leeyahay soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan barnaamijkuna waa barnaamijka subax wanaagsan waa hagaag dhegeystayaal mar kale ismaqal wanaagsan radioga cadaadaad naga dhegeysanaysa sideed sideed dhibic shan ayaad naga dhegeysaneysaan cadaada iyo nawaaxigeeda rusumreeb sideed sideed dhibic afar ayaad nagala socotaan subax wanaagsan dhegeyste barnaamijku waa barnaamijka subax wanaagsan eber lixal afar afartan iyo lix sagaashan saddex iyo labaatan barnaamijka qayb uga soo noqon kartaa dhegeystayaasha qeybka taleefonka waa u furan yahay eber lixal afar afartan iyo lix sagaashan saddex iyo labaatan ayaa barnaamijka qayb uga soo noqon kartaa sidoo kale fariintana waa kusoo dirsan kartaa adigoo afar labaatanka sac lasoo dhaafay warbixin kooban naga siinaya halka aad ku sugan tahay barnaamijkan waa barnaamij taxran oo noqon doona hadduu eeba idmo dhegeystayaal ayaa durbo fariimo soo dirsanaya kuwa wicitaanada sidoo kale waan sii doonaa dhegeysaha ugu horeeya wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waan ku salaamay shaafici sheekeeye adiga iyo agaasime sharmaake subax wanaagsan aan leeyahay magacaygu waa mawliid waxaan jooga u leeyahay xaafadda haraale afar iyo labaatanka sac lasoo dhaafay wuxuu leeyahay haddii aan warbixin kooban inka siiyo isku socodka wuxuu leeyahay aad buu u wanaagsan yahu leeyahay goobaha ganacsigu aad bay u furan yihiin xaaladda caafimaad wuxuu leeyahay aad bay u wanaagsan tahay sidoo kale wuxuu leeyahay goobihii waxbarashada waa loo dareero leeyahay maadaama saakay ay dadku waxbarashada ay u dareereen wuxuu leeyahay hadaleynta ugu ballaarana waa sida mar walbaba bulshadu ay uga shaqay lahayd warmarka aad umahadsanta mawlidaan kaga mahad celinaya hanaanka cudoon ee barnaamijka aad qaybta ugu noqotay dhegeystayaal barnaamijku waa barnaamijka subaxa wanaagsan reediyoga cadaadaad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaashan doorkooda siinaya dhegeystaha ugu horreeya qadka taleefonka doorkooda siinaya subax wanaagsan dhegeysta magaca iyo halkaad naga soo wacayso soo dhawo dhegeyste magaca iyo halkaad naga soo wacayso مرحلة برامج كسر لو دغسنا يا soo dhawow afar labaatanka sac la soo dhaafay maraxeyle warbixin kooba naga sii aad iyo aad waasantaa kaga mahad celinaya dhegeystayaasha uga mahad celinaya hanaanka cudana barnaamijka qaybta uga noqotay dhegeystayaal fara badan barnaamijka qayb ka ah afar afartan lix sagaashan saddex iyo labaatan aa barnaamijka qayb uga soo noqon kartaan waa eber lixal afar afartan iyo lix sagaashan saddex iyo labaatan ayaa barnaamijka qayb uga soo noqon kartaan fariintaadana kusoo daysan kartaan radioga cadaadaad naga dhegeysanaysaa sideed sideed dhibic shan cadada iyo nawaahigeeda dhegeystayaasha dhuusamare waxaad nagala socotaa sideed sideed dhibic mar fariintaadana waxaad kusoo dirsan kartaa iyo sidoo kale wicitaanka eber laxal afar afartan iyo lix sagaashan saddex iyo labaatan anigo shaafici sheekaya barnaamijka la soo codsiinaya farsamada waa sharmaaka maxamed maxamuud dhegeystayaala durbaqad kasoo buux dhaafinaya doorkooda siinaya soo dhawo dhegeysta magacay halkaad naga soo wacayso calaykum salaam magacay halkaad naga soo wacayso
walaal waa ismaluur oo jooga xana buure ismaluure soo dhawow waxaana buure barnaamijka see looga dhegeysanayaa
aad iyo aad inta aan ka warqabo walaal ismaluure soo dhawow afar labaatankii saac warbixin kooba naga sii halkaad ku sugan tahay
afar labaatankii saaca lasoo dhaafay walaal waxaa laga hadalayaa waayaha maalmaha shaqaaqooyin ka dhacay aa laga hadalhayaa inta kuwaasoo ugu badnaa ee wixii la hadalhayay xilliga lasoo dhaafo xaaladuna hadda way degantay joogii walaa nabad
aad iyo aad umahadsan dhegeystayaas uga mahad celinaya dhegeystayaal barnaamijku waa barnaamijka subax wanaagsan reediyoga cadadaad ka dhegeysanaysaan anigoo sheekeeya in la soo codsiinaya farsamadu waa sharmaake dhegeystayaashu barnaamijku waa barnaamij cusub barnaamijkaas oo jaxlan oo noqon doona markii laga raba maalinta jimcaha barnaamijka waa barnaamij socod doona saacaddana soo geli doona labada saac iyo barka subaxnimo halkaas oo dhegeystayaasha isku socodka gaadiidka waxbarashada caafimaadka ay nooga warrami doonaan halka ay ku sugan yihiin in reediyoga cadaado ay ka dhegeysanayaan iyo halka aad markaas aad joogto dhegeystayaal barnaamijku waa barnaamijka subax wanaagsan ayaa idin leeyahay soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan barqa wanaagsan dhegeystayaasha عبر لحال أفر أفرتان يلح سغاشن صدح يلواتن أي برامج قيب وقصو نقو كرتا عبر لحال أفر أفرتان يلح سغاشن صدح يلواتن أي برامج قيب وقصو نقو كرتا فرنتا هذا كسو درس كرتا بل لقسان فرنتي وحلي هذا فيريو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانكو سلامي شاكي أدقي يا شرماكي مقعيبو الواد waxaan joogaa leedahay xaafadda ee, waxaan joogaa leedahay karaamo ay cadaado afaraatanka sac lasoo dhaafay haddaan warbixin kooban kaa siiyo waxay leedahay jawi degan ayaa lagu seexday leedahay jawi deganna waa lagu soo toosay Ee, mahaddaas allah subxaana watacaala ayaay u sugnaatay ayay leedahay isku socodka gaadiidka sidoo kale caafimaadka waxbarashada way shaqaynayaan leedahay Ee, hadalhaynta ugu ballaaranna waa sidii ee, ay dadku uga shaqay lahaayeen nabadda waa mahadsantahay dhegeystayaasha aad u mahadsantahay dhegeystayaal barnaamijka dhegeysanaysa waa barnaamijka subax wanaagsan radio gacdadaad ka dhegeysanaysan anoo sheekay aan la socodsiinaya farsamada waa sharmaake mar kale soo dhawaada
shay dhibicdii soo salaameen soomaaliyay ma nabadba muqdishooy ma nabadba kismaayoy ma nabadba soo salaameen soomaaliyay ma nabadba balad weyn ma nabadba gaduud ma nabadba dalkacyoy ma nabadba
waa hagaag dhegeystayaal ee barnaamijka dhegeysanaysaan oo barnaamijka subax wanaagsan radiooga cadaada ayaad ka dhegeysanaysaan Ee, dhegeystayaal fara badan ee barnaamijka fariimo soo dirsanaya aadaan kaga mahad celinaya dhegeystayaal barnaamijku waxaa barnaamijka qayb uga soo noqon kartaa eber lixaad afar afartan iyo lix sagaashan saddex iyo labaatan adigoo warbixin kooban naga siinaya halka aad ku sugan tahay afar iyo labaatanka saac la soo dhaafay bal dhegeystaha ahaan aan soo dhaweeyo soo dhaweeyo dhegeysta magaca halkaad naga soo wacayso calaykum salaam magaca halkaad naga soo wacayso
halas waxaan kaa soo wacayaa degmada qofsaar cala soo dhawow ee, dhegeystayaasha radioga cadaada ku xiran bal ee, qubsaar barnaamijka see looga dhegeysanaya saaka
boqolkiiba boqol nolosha waa cusub wey hadda markaan sidana kusoo toosnay subax wanaagsan si fiican ee, saaka barnaamijka waa cusub yahay barnaamijkuna tixaan uu noo noqon doona hadduu eebeedmo markii laga reeba jimcaha bal soo dhawow afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafay warbixin kooban naga sii halka aad ku sugan tahay
Ee, horta waxaan rabaa aad iyo aad uga mahad celiyo raadiyo cadaada oo soo kordhiya hadba barnaamijyada loo baahan yahay oo xiisaha leh waxaan rabaa aad iyo aad inugu mahad celiyo si fiican
Ee, haddii aan barnaamijka saakay waan wanaagsan yahay amnigiisa caafimaadkiisa saaka boqolkiiba boqol waaye dadku waxa ugu badan saaka hadalhayaan deegaanka waxa weeye biyo la-aan ka jirta deegaanka qofsaar wey
si fiican Ee, aad u mahadsan tahay calis waa kaaga mahad celinaya hanaanka cudeen ee barnaamijka aad qaybta uga noqotay mar walbana barnaamijka aad u dhegeysato radioga cadaadana aad ula socoto barnaamijyada ququryada badan radioga cadaado ee mar walbaa soo haddaan aan reer qofsaar raadiyo cadaada aad baan ugu mahad celinaya aad aad u mahadsanta waan kaga mahad celinaya annagana sida quruxda badan reer qobsaar ay noo dhegeysanayaan ee barnaamijyada ay tixanaha ugu yihiin aad aad mahadsantay barnaamijku waa barnaamijka ee, subax wanaagsan rediyoga cadaadaad ka dhegeysanaysaan anigoo shaafici sheekaya barnaamijka la socodsiinaya afar afartan iyo lix sagaashan saddex iyo labaatan ee barnaamijka qayb uga soo noqon kartaa sharmaaka iyo barnaamijka farsamada iyo fadhiyo si hagarlaaneedna dhegeystayaasha ayaan doorkooda siinaya bal dhegeystayaal qad ku jira soo dhawo dhegeyste magaca halkan naga soo wacayso qadka kogaa dhegeystayaas aad u baahsan dhegeystayaasha waxaan rajeynaa dhegeystayaas dib usoo laabo doono dhegeystayaasha afar afartan iyo lix sagaashan saddex iyo labaatan ayaad barnaamijka qayb uga soo noqon kartaa saddex eber lixal afar afartan iyo lix sagaashan saddex iyo labaatan ayaad barnaamijka qayb uga soo noqon kartaa Ee, barnaamijkuna waa barnaamijka subax wanaagsan adigoo halka aad joogto afar iyo labaatanka saac lasoo dhaafay warbixin kooban naga siinaya isku socodka gaadiidka waxbarashada caafimaadka hadalhaynta dhegeystayaasha aadad waasantiin aygaga mahadcelinayaan aan kacudoona fariimaha soo dirsanaysaan iyo sida quruxda badan reediga cadaada aad ula socotaan meel kastoo aad joogtaan subax wanaagsan aan leeyahay dhegeystayaasha cadaada naga dhegeysanaya sideed sideed dhibic shan aada inkaga mahadcelinaya sidoo kale kuwa dhegeysto dhowsa mareeb sideed sideed dhibic dhowr aada inkaga mahadcelinaya fariimaha quruxda badan soo gaarsiinaya aada inkaga mahadcelinaya bal dhegeysta fariin soo dirsana wuxuu leeyahay asalaamu calaykum ee, waan ku salaamay sheekeeye ee, waa cabdisamed waxaan joogaa uu leeyahay ee, bandiiradley afar iyo labaatanka sac lasoo dhaafo wuxuu leeyahay bandiiradley wax dhiba kama dhicin wuxuu leeyahay ee, isku socodka gaadiidka waxbarashada caafimaadka dhammaan way caafima- waa- way nabad qabaan uu leeyahay ee, mahaddaasna waxaa sugnaatay allah subxaana wa tacaala aadaan u mahadsantihiin reediga wacdaado barnaamijkan quruxda badan ee subax wanaagsan ee aad noo soo kordhadeen kaasoo aan ee, xaaladaha dadka iyo degmada iyo meesha ay joogaanba aad aad ka warhaynaysaan aadoo mahadsantaha oo kaga mahadcelinaya naanka wadoona barnaamijka qeybta ugu noqotay dhegeystayaasha aadaan kaga mahadcelinaya bal dhegeystayaal qad ku jira soo dhawo dhegeysta magaca halkaad naga soo wacayso
halo soo dhawo magacaaga halkaad naga soo wacayso
magacay waa xabra xaafada galbeed cagaari qadra soo dhawow xaafada galbeed barnaamijka see looga dhegeysanaya
si wanaagsan walaal soo dhawow afar iyo labaatanka sac lasoo dhaafoodo warbixin kaba naga siinaya xaafada galbeed
yaa afar iyo labaatanka sac lasoo dhaafoodo xaafada galbeed warbixin kaba naga siinaya
waa deganaa joogeeda si facasan waa mahadsantaha kaga mahad celinaya dhegeystayaasha waa in kaga mahad celinaya barnaamijku waa barnaamijku subax wanaagsan anigoo sheekaya in la socodsiinaya farsamada waa sharwaaka maxamed maxamuud reediga wacdaadaad nagala socotaa afar afartan iyo lix sagaashan saddex iyo labaatan ee barnaamijka qayb uga soo noqon kartaa barlaxal afar afartan iyo lix sagaashan saddex iyo labaatan ayaa barnaamijka qayb uga soo noqon kartaa adigoo fariintaada kusoo dirsan kara wicitaankaad sidoo kale uga soo qayb qaadanaya xaaladda halka aad joogto ay ku sugan tahay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay si uu jawigeeda u ahaa adigoo nala soo wadaagi doona si xaaladda ee, dhegeystayaasha kale ay uga warhayaan meesha aad joogto xaaladeeda ee saakay ee ka warhayaan ee, dhegeystayaal fara badana waxaa laga yaabaa inay joogaan ee, degmo ee, sidoo kale ee, sidoo kale xaafad sidoo kale tuulo ee, tuuladaas ee, warbixintaas markii ee, reediyoga cadaado ee, laga dhegeysto maadaama adigu tuuladii ama degmadii aad joogto ee, waxay noqonaysaa jawigaas in ee, laisla socdo bulshada ee, reediyoga cadaada dhegeysanaysana ay isla socdaan bal dhegeystayaal aan soo dhaweeyo magaca halkaad naga soo wacayso cabdiqani duculey barnaamijka see looga dhegeysanaya
si wanaagsan afar iyo labaatanka sac lasoo dhaafo warbixin kooban naga sii duculey
waa dole hadda warkaas iyo awaaraha kashokow dhe haye
markan kasta waa magaalada waa magaalo weyn si fiican
magaalo weyn inkasta waxay u baahan tahay laayarka solarka si fiican
haddaba waxaan inkasta yar solarlaanta dadka aada baasata kaga mahadcelinaya dhegeystayaasha aadaan kaga mahadcelinaya barnaamijka waa barnaamijka subax wanaagsan reediyoga cadaadaad ka dhegeysanaysaan anigoo shaafici sheekaya in la socodsiinaya farsamada waa sharmaake afar afartan iyo lix sagaashan saddex iyo labaatan ayaa barnaamijka qayb uga noqota barnaamijkuna waa barnaamij tixanan noqon doona hadduu eeb eedmo markii laga reebo maalinta jimcaha ayaad dhegeysan doontaa inta kale maalmaha sabtida axadda isniinta talaadada arbacada iyo khamiista ayaad dhegeysan doontaan markii maalinka jimcaha laga reebo afar afartan iyo lix sagaashan saddex iyo labaatan ayaa barnaamijka qayb uga soo noqon kartaa dhegeystayaasha barnaamijka fariimaha soo dirsanaya waan ugu mahad celinaya kuwa wicitaanada waan ugu mahad celinaya anigoo sheekaya in la socodsiinaya farsamadu waa sharmaake mar kale waxaan leeyahay subax wanaagsan
Sasoy manabadbo Lasacano manabadbo Yurahmay manabadbo Hubyo godon manabadbo Muqdishay manabadbo Somaliyay manabadba Dadweyne manabadba Gaduud manabadba Dalkacyoy manabadba Somaliyay manabadba Dadweyne manabadba gaduud ma nabadba dalkacyoy ma nabadba
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhegeysanaysa waa subax wanaagsan radio wacdaadaad nagala socotaan siddeed siddeed dhibic shan cadadayda waa xegeeda barnaamijkana waa barnaamij subax wanaagsan oo laba saac iyo barba radio wacdaada kasoo geli doona maalin walba marka laga rabo maalinta jimcaha dhegeystayaashana afar iyo labaatankii sac lasoo dhaafay warbixin kooban laga saneeya halka ay ku sugan yihiin xaaladda markaas ay ka taageen bal dhegeystahan aan siiyo qadka ku jira soo dhawo dhegeysta magaca halkaad naga soo wacayso asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan idaacadda iyo bahda radio adaado magacaygu waa aqalyare waxaana joogaa deegaanka dooraaley kaasoo dhanka idaacadda iyo dhegeystayaasha ku xiran meelkastoo ay joogaan waxaa leeyahay subax wanaagsan subax wanaagsan aan ku leenahay soo dhawo afar iyo labaatankii sac lasoo dhaafa bal warbixin kooban naga siiya
okay afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay deegaanka waxaa ku nool dad xoola dhaqataa inta badan taxaluuqa xoolahooda iyo markaasi dadkii ugu gudbi lahaa xaalada dalka dadka markaasi haddaba aad bay nala kulmaan waana la fiican yahay inta ugu badan dadkan biyaha ku nool inta waamaa ku hayaana waa in caafimaadka ilaahay ku maasheeyo ana rajeenayna insha allah maalmaha soo socda inay sii doonaan waxayna maaa ku hayaan xaaladda dalka iyo halka ay marayso sidoo kale dadka ay kasoo horjeedaan xolahaasa isha bereedka ku dhex maraysa deegaanka xaraguura waa ay gurayaan qaar nabadeed taasi waa ay leeyihiin muddo dheer oo soddon sanaa waxaa soo tijaabinay dagaal door kasta uu leeyahay hadduu yahay adeeg iyo hadduu yahay urka isaba waxaa marka baaso iyo qaar ka dhaxalaysay waxaan ka codsanaynaa dadka halkan ku nool markaan isticmaal nabadda iyo qiimaha ay leedahay
waa hagaag ee, dhegeystayaas aad u baahsan yahay oo goobahad celinaya hanaanka oo doonaya barnaamijka qaybta ugu noqday Ee, dhegeystayaal barnaamijka dhegeysanaysaan aad barnaamijka subax wanaagsan aadan uga mahad celinaya inkastoo dhegeystayaas qaybihii dambe codkiisa ee dabayl saa'ida ay ku furnayd oo codkiisa aan aad loo maqlayn aan ka mahad celinaya sida sida quruxda badan ee warbixinta uu noola wadaagay iyo sidoo kale ee hanaanka cudoon oo barnaamijka uu u dhegeysanayay ee fikradda sidoo kale halka uu ku sugan yahana ee nala soo wadaagay waan kaga mahad celinaya dhegeystayaas dhegeystayaal fara badan oo barnaamijka qaybka ah aadaan uga mahad celinaya afar afartan iyo sagaashan saddex iyo labaatan qaybiya dambe barnaamijka ayaan kusii saqaynaa anigoo sheekeeya in la soo codsiinaya farsamada waa sharmaan ka soolay ee dhegeystayaal subax wanaagsan aan leeyahay barnaamijkan waa barnaamij tixanaa oo barnaamijka noo socon doona marka laga reebo maalinka jimcaha laba saac bar ayuu barnaamijka soo geli doonaa adigoo halka aad joogta warbixin kooban naga siinaya isku socodka gaadiidka waxbarashada caafimaadka iyo hadalhaynta ugu ballaaran markaas ee bulshada ku dhaqan halka aad joogta ay hadalhayaan ee dhegeystayaasha waan ugu mahad celinaya dhegeystayaal fara badan ee fariimo soo dirsanaya aada iyagana ugu mahad celinaya kuwa wicitaradana waan ugu mahad celinaya dhegeystayaal waxaan leeyahay asalaamu calaykum waan ku salaamay ee, sheekeeye magaciigu ee, waa sahro waxaan joogahan leedahay gudolabe afar iyo labaatankii sac lasoo dhaafo haddaan warbixin gooban kaas iyo gudolabe waxay leedahay isku socodka gaadiidka waxbarashada caafimaadka dhammaan way shaqaynayaan ayay leedahay Ee, waxaana la hadlayaa leedahay deegaanka gudolabe sidii ee, bilacdiisa iyo nabadda ee loo horumari lahaa aadad maasanta kaga mahad celinaya saarahay hanaanka codoon ee barnaamijkaad qaybta ugu noqoto fariintaada noo soo gaarsiisay dhegeystaha kale fariinta ayaan siinaya wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waan ku salaamay sheekeeye subax wanaagsan Ee, malyuun waxaan joogaa leedahay ee, dhuusamareeb afar iyo labaatanka sac lasoo dhaafada warbixin kooban kaas iyo dhuusamareeb isku socodka gaadiidka waxbarashada caafimaadka dhammaan way shaqaynayaan ee, radiowga cadadana aad ugu mahad celinaynaa hadalhayntana waa ee, maalmahan ee, dagaalbeeleedka ka socda xanabuure ee, sidii nabad ee, loogu soo dabaali lahaa waabasanta kaga mahad celinaya dhegeystayaasha aadan ugu mahad celinaya malyuun ee sida quruxda badan barnaamijka qaybta ugu noqdo aadan kaga mahad celinaya adigana dhegeystayaal fara badan iyo barnaamijka qayb uga ah barnaamijkana intuu dhegeystayaal fara badan qayb soo buux dhaafinaya barnaamijkan waa barnaamij taxano noo noqdoona soo dhawaada reediga wacdalada naga sii dhegeysanaysaa sideed sideed dhibic shan anigoo shaafici sheekaya barnaamijka inla socodsiinaya farsamada hagar la'aaneed waa sharmaanka maxamed maxamuud mar kale ismaqal wanaagsan
jirin ma nabad baa dhiiga duud ma nabad baa kacyooy ma nabad baa sidooda sidoodan kalgacal qalbi saafi oo wacan idinku soo salaameen soomaaliyay ma nabadba balad weyn ma nabadba gaduud ma nabadba galkacyooy ma nabadba
waa xagaag qaybihii dambe barnaamijka ayaan kusii saqaynaa aadan uga mahadcelinaya dhegeystayaasha naanka cuddoon barnaamijka aad qaybta uga tihiin fariimaha usoo dirsanaysaan wicitaanka sidoo kale barnaamijka waa tixaane radio gacdada aad ka dhegeysan doontaa subax walba laba saac iyo bar markii laga reebo maalinka jimcaha anigoo sheekeeya barnaamijka ina socodsiinaya farsamada waa sharmaake dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeya barnaamijka soo maraynaa afar afartan iyo lix sagaashan saddex iyo labaatan ay barnaamijka qayb uga soo noqon kartaa Ee, dhegeystaha fariinta ayaan siinaya dhegeystayaal fara badan ee fariima soo dirsan laakiin dhegeystaha ugu dambeeya ayaan ee, barnaamijka ayaan fariintiisa aan soo qaban doonaa Ee, wuxuu leeyahay asalaamu calaykum Ee, waan ku salaamay ayuu leeyahay ee, shaafici sheekeeye waa maxamed saale waxaan joogaha ayuu leeyahay gidhays afar iyo labaatankii sac lasoo dhaafay wuxuu leeyahay ee, haddaan warbixin kooban kaas iyo gidhays wuxuu leeyahay ee, jawigeeda aad ayuu u degan yahay Ee, wuxuu leeyahay caafimaadka ee, aad buu u shaqaynayaa waxbarashadan sidoo kale aad bay u shaqaynaysaa ayuu leeyahay Ee, radiga wacdadana waa inkaga mahadcelinaya barnaamijkan quruxda badan ee aad n- noo soo gudbiseen waa maasanta maxamed saale waa kaga mahadcelinaya naanka cudurna barnaamijka qaybta aadna uga noqotay dhegeystayaal fara badan iyo barnaamijka qaybka ka ah waan ugu mahadcelinayaa weliga gabagabada barnaamijka la soo gaarnay inta barnaamijka wada ku jira waxaan la soo codsiinaya anigoo shaafici sheekeeya dhegeystayaal fara badan ayaa fariimo soo dirsanaya kuwa wicitaana sidoo kale qadka soo buux dhaafinaya balse waqtiga barnaamijka ayaa ku dhacay Bara- maalin kale ayaa ka badan beri ayaa insha allahu ka badan maadaama barnaamijka ayaa barnaamijka subax wanaagsan maalin walbaba afaraatanka saac xilligaas meesha aad joogtay ama degmaha ha ahaato ama tuula aad ama xaafad ha ahaato in aad warbixinteeda aad nala soo wadaagto hadalhaynta iyo sidoo kale isku socodka xaaladda caafimaad in aad warbixin naga soo sii doonto hadduu eebeedmo barnaamijkan midna caalinta dib uu kulmi doono ee shaafici sheekeeye dhanka farsamada jarmaanka barnaamijka ii qaabeynaya oo inkaga tegaya sidaa iyo ammaane alla
isna saymarooba uula masaaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibicdii